bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayla kulanto fayla dhugusadayaalla meelulboysu roogtaan ha ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo wakhtiyadan oo kalanku barataan idaacadda warsan ee beledkan baydhaba hamiinka jamaade ee markila kuraabi dhugunsadayaal hamiinnima talaade uu arbaaniya hoydayta taarigdaniya ka beeganta labaatan iyo toddobada bili lamaa sanadka lamada kun iyo toban iyo siyeedka qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinnimadan una asin gudbii doonaa haddii ilaahay uu sari waliba ku mid eh dhallinyarada ku kooyasa al-shabaab islamarkaasna ha kabiirayaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba markaasa ha wajahaya dhibaato dhiniga nololle welina markaasa idaacadda warsan geeg ha booqday dhallinyaro markaas ku koysi al-shabaab muddina dhagan celin markaasan ka jari xaruntada dadka markaasi shabaabku kooyowlika dhagan celiyow welina markaas dhallinyarada iyo ku awaadana ama iyo ku werbiyeena dhibaato dhiniga iyo nololla ee xilligan ka haysata baydhaba barnaamijka kulanku warsan iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan waraysi dhiniyo walba taabadow oo una laweeldhani dhallinyaradaas geegka idaacaddahani boogati taasoo kale dhegaystayaal barnaamijka kulanku warsan qodobada una siin kahayna weliba ku mid ee weliba haa sarahaye awaadka ka eedan biyarada ku jarta magaalada baydhabo iyo weliba deegaanada hooskooyow haabaanbadanaato dadka bugtaalle ee ee ilintan baydhabo ama hareero baydhabo markaaska nool haddaba meeshaani in xilli walba oo jiilaal eh iyo markaas hahna nagata biyayaradan iyo weliba awaadka hasarow dhiniga biyayarada ah arrimogaas oo ku weliba ol kuweydinay siyaasi aqoon-yahan cabdi cadow oo falanqeeyow siyaasadda koonfur galbeed iyo weliba guud ahaan soomaaliya barnaamijka kulanku warsanaya dhegaystayaal waraysi dheer kaluwaaldhana waan haseen ka gudbii doonaa taasoo kale dhegaystayaal barnaamijka kulanku warsan qodobada unasenkahayna weliba ku mid eh maxaabiist ka hirinaysa xabso ka yaala magaalada garoowe islamarkaasna la sheegay maxaabiistaas in lah ku qabadi dagaalo ku dhihi deegaanada puntland ee dhexeeya ciidamada puntland iyo al-shabaab weliba geeka iyo kubasideena xabsiga dhexe ee magaalada garoowe meeshaani wakhtigan in markaas al-shabaab dadlaka eeday ee xabsigaas mudduna ka jari iyo basidaan islamarkaasna weliba la sheegay in saraakiili iyo weliba ciidamadii xabsigaas haysaday xabsiga lamtaxaabi barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal asiin kagudbii doonna faahfaahin arrintaasi eedan guddoomiyaga maamulka gobolka banaadir weliba usuuna dahfuray mashruuc markaasa laka hormariyow maaliyadda gobolka banaadir welina uusa baaq injeediyey agaasimi waaxeedyada gobolka banaadir sidii markaasa yoongmaari ay lahaayeen dakhligaha galow magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheegi doontaan injineer cabdiraxmaan yiriisow guddoomiyaga maamulka gobolka banaadir waana doga beledkan waa doga beledka muqdisho oo arimogaas ku hadalow qodobadaas iyo qodobo kale yaa dhegaystayaal barnaamijka kulanku warsan hasiin kugudbii doonnaa waligu kuwaya soomaaliya intiuna barnaamijka kugudi jirnaa haddii ilaahay uu sariyaa dheegi doontaan barnaamijka waliba hasaaray waana silidiraysi ah ee cabdulaahi nuur aadan farsamada waa bilaal yare barnaamijka mar kale iyo kulanku warsan yaa dhegaystayaal hawdasiin kulana waayahay dhegeystayaal mar kaliyo barnaamijka kulanku warsanya hawadiisan kulana barnaamijka gudugala qodobkan ku horeeyey ee barnaamijka uu kuna kafiriyaan weliba usanagadaya dhallinyarada ku kooyeysa al-shabaab ee hanif dhiibasa dowladda soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada dalka soomaaliya weliba markaasa inta badan iyo ku awaadayaana xaalada dhinaga ammaanka nololyo iyo weliba tan markaasa iyo erzaag ama nafsiyan iyo inka nooladaayeen deegaanada iyo hanif dhiibeenba magaalada baydhabo weliba ka noola dhallinyaro markaasa al-shabaabku koyti xanuuno weliba iyo ka jiraana xarun markaas laka tirgeli dhallinyaradaas in lakaka dhagnaga isla markaasna iyo laka xanaanaya dhallinyaro markaas ha kubati xerada dadkaas lanka tirgeli in lahaka dhawaaya isla markaasna mudumey laka xaraysanaay weliba iyo geeka habooqdan idaacadda warsan welina iyo sheeg waa ku sheekeeyana xaalado badan oo xilligan baydhabo ka haysata dhinaga nolole iyo weliba tan ammaan ee nafsada etioba waa ko koo ku mid ee dhallinyaradaas oo anku horeyntii magaajiyay iinku bilaabay waana sii wadadow waraysiga kiije meleere maxamed cali abshar yaleere ujeedka una geekan koyne may buu ahaa ini maamulka koonfur galbeed waluna hawogdaan en oo kamoganin ini un an sheegana kiusan ogayna unan sheegana kii unan sheegni waaba un sheegni kan kalena inigunan ogaada oo hooladaa ninseesadi ka hela fadhi filin jeeya ka jarno xoolo ma eegin oo koonfur galbeed eesayinku kuma gun oysan geekan sheegaysan taariikh inshada balleli lamaad lamada kun tumi iyo todobada taariikh tumi iyo afar iyo magaalada baydhabo koyni may ku koyni nimankii al-shabaab haya ku koyni duurka hay markii ora ku koyni kubacdi je wala la dhawaay stationkan hani dhawaay maynana je isku maalin maynani wareeji harunta dhagan gelinta magaalada baydhabo haruntasaanana sheeni haruntaas may ka jarnay muddo sagaal bilood oo kale ka jarnay bili tumanaad iyo ku bani markii una ka bani inshagaa hubkii kaani iyone walaagsi isugaani hano business iyone yaninsanininsame walaagyaa xaasas iyo nin rogeena lamba waliyo sheegada lakala haya isku dhiimbi walba maanin herna magaalada bay dhawi baada mundi kacna markumay fadaana insheegada hoolagi una lakoyni guryaal iyo lakoyni maamulka koonfur galbeed insheegada mayba anka baaganayni un guryaalkaas iyo walaagaas insheegada unba hubjo insheegada beesa dharasha wali diirawna nasi may leeraay dagaalki oo aabkana haataa walan dhacay hoolina noo dhacay nimankii nabadiidka ayaa hoola noo dhacay markumay fadaana ini una hoolagi aawkana lan dhacay oo nimanka maamulka haysadaan iyo may fadaanayni una nanoosi hoolagi beesa hooba nagata beesana nasi saasaan ka baagaan
ma isin hubkii isinla koyteen keliyaya in dooda haytaana oo fada haytaana in lisin sii mise in walku qabada dandarada iyo dhibaatada isin siinhayta ee xilligan baydhabo siinkahayta walayaaboogi lisiinku qaadi sida al-shabaab oo kale faamilkiis waalidkiisan siinku qaadi in lisiinku dhiiba iyo in dooda haytaan waalidkan horta walaha una insheegada hubkii halabani mayna galnay nimanku insheegada hubkii baralikii dilfadiyu mayna galnay koyan kutabteengana galnay hubkii haqaadni sheegni regbadanga hubjoha kutabahay kooyahay una saas muweelna mayba weelnahay insheega hubkii kaanu haqaadani ay umata soomaaliya lakagumaadna erni haqaadni may sheegnay insheega baydhawo sheegnay markaas faylanahnin dhawaay sagaal bilooda rafaad iyo intay wali ka jarabaada haruntaha marnay alaa inta halaata may fadaanay insheega dog dadkii kaanu insheega dhibaatin lan jeysidi hata lan awji la hadalow manay jar i aadis la hadalow may weeladhay abaarogi ogaanta ilaa maryaatan wali hoole ay danroogilu kuwedadi may imbaahangna markuuna ini una inshagad garananaysi hoolagi kaana inshagada sidii una kahalfani wal kale zaa'idaatan una maweydisadana hoolagi kaana goriyaalki kaana hob una inshagad yo tala kalnin haayano inshagada may lerayada askar i walni weeldadan hata diyaarahayni langni inshagada magaagana gaadi male lankataba keeron seo hibilo seo hibilo seo nani dili may fadaan inshagada dhaqse ini una inshagada jawaaban ku helna mase walaagin yaa latiin sone walaagin wal inshaga ka tagay meeli maamul dowladeed yaa ku jara sidaada dareemaayta magaalada baydhabo ciidamo kala duwan iyo rooga booliis iyo military iyo koonfur galbeed ciidamo gaarange iyo ciidamo kala duwan iyo rooga marka haddii hubkii lasiinku wareeji oo meelna aan ku tirsanaan isin xoogaha cilad badan cilado badan markaas may fahma mase cilado badan ma kooyaana ha ulamay fadaanay inshagada horta madiidinini maamulka koonfur galbeed horta inshagada inshagada muddo badan aata isla roogna may fadaanahay inshagada ciidankii usa halkaas nebeeri un hebelaho hal nebeeri ciidankaas hal nebeeri way meeraan ciidankii usa halkaas nebeeri diyaara an hayni hase ahaatee may lerayusa walba malna erna walaagiba insha bisanaskii walaagi beesadii yarkaa hobna nasi kon ilaan boqol dooraragaadani hobna nasi walaagi kana lang deng usku kufur damiyo lang kale nagani markuu may fadaan ee inshaga ni atana walagi uno loqoyni ambe eedan na nitari una tada dagor ruwais ni mihini malagin insha maramay na nere malak shena malagin tiya shegni hulan na insha far farti insha lang ata ala na ata walang katosno waisna may fadaan ee insha rabbi la yara insha mama ko konfur galbet yon hay insha damaan giiba jishal duun naynka baaganayni una hale walagi kana nifiya meel alla meeliusa nii wareejiyona diyaarayna hoban ere inshaga hoolagi kinbesriya lisensiya inshaga magaalin dhinna ku gadana ere diyaarangeena laakiin inshaga taasaan qoyne dadkulka koyo al-shabaab oo dhagaalintaha maraayan markii ganacsi kijo lansuubi hubkii iyo lukoyan waysiyay oo hubka kijo haysadaayana ganacsigiyona wedadaayana mise hubkan dila ku qaadiya ganacsi suubsadaayana keliya ganacsigii iya shaqada titka ku dhikadaayan may leedahay inshagada lanhata ganacsiin furun oo al-shabaab ku koy oo ganacsiin furun hata baydhawo jara oo huba kulagoosdi ma jar maana madaxlaw may weelay inshagada lanka soomaalida ma iraasay lanki inshagada kusdadaami may leeray lanki waldadaami wala dabaroo markun may fadaanahay intii una meel helaw lan al-shabaab ku koy oo hubla koy oo magaalada ka dhex jiro business leh mal helaw holla weydi mal helaw may weelanay inshagada dadka berjey barnaamijku kooya hayaan walaaqyadaadu hayaan insha business gala kor lanka laakiin adoo waldad hagaadi business magala korte waana beentaa may weelada insha walka ugaarsidee kan askariga dowladeed meyli ku jeeliye kan shabaabka ku goosdi oo walaadhow hoog meeli saraakiisha iyo ne walaajoog roogan ku wargab kaasa ku jeeli hamin hiraaban telefonayalan aan indiraa maynalile telefonadan siin damiyaani inshagadiya jimaakaadka telefongaa qaadayn maynanile wariya hubkikin inshagad un haysane magaaladadan ingoge hubkikin mahays mahaysataan idaasinka dhiyaan hob ilaahi ya rabbi insha madiginga ba madowlika gaade runun inshagad walaagas insha dhegbi jira mansiyayna lanki alla dil lanki alla diloo dhamade markuu may fadaana inshagad ini unna walaagana sa toosa ena neysi hoba dowladii inshagad hubkaanana siyaasonna askareeya diyaaran ena inshagad hobiye howlagii beesa ahaangnay siyaas diyaaran ena maamulka koonfur galbeed madaxweynaha ku-ii shariif xasan sheekh aadan inshagada taasa ku codsadaan haddii hubkii bedelgii beese la siin si lasin era hubkii kin waysin kaashiyay beese la siin kuwale waa kaa hoosin lasin era isla meeliley maha oo haddana hanjabaadii iyo obsidii isinsin kudartii meeliley maku dareerso oo beesidii haddana tiisin isticmaalaan xaaladda meeliley maha so may helan ka ogdao beesadiisu inshaga hubkii beesadaas gali hobo hel inshaga hela hub kala gadado koro inshaga ciidamaha taba inshaga magaalada meeka jare inshaga hubjo iyo leha gadadayno oo inshaga laka inshaga lanki hubwadada taba laka diirahay ya jaraan ciidankaasas kukubira marna suurgalman ignagadaasno ini baydhawu roogno inshagada nimankiina jafateedun meelunha ku dhowin ini una inshaga sohoro een kashagayna baydhawu inshaga suurgalman nagadaas may weele dheh meelna nin kufiirsadayna adduunka da-aladiisa malle dadka berjey hoba kolonatiyan dareeran usku qoyayaan lang inshaga baraa bulshada imeylo dhikoo male una meel kastoona na dhigay lan una kastoo meel fadhiyo shaay waraabo maynan dhe argaayta lankunha baraa bulshada markoo ka aragay usoo inshagada kan al-shabaaba ku goostay lankasta faraaniitigay markuu may fadaani oba ilaahi era maamulka koonfur galbeed inshaga soomaaliya mayanka baaganayni un walaagan inshagada se inshagada faylanaysi saasaanka beegan amba hubxaado lamadaba diyaarangana siyoona eraan laakis maylay diidagnaa hubki una lokoyni anata milan kukoy me jubbalenga kukoy mamul ko jubbalenga kukoy milan ku gosti jubbalen jubbalen da tiyo wala an handare ray may bahay te lang inshaga bay dawo inshaga magaalada ingu inshaga mamul kinga ka dasan inshaga lang adgorda so araga ya miski diwi laakis inshaga mamul ko jubbalen ya da rogi atamay rogi an meela hadood ka kenya i soomaaliya rogi meela ka shaqeeyay se weliga inshaga gobolka ma ka shaqeeyna taasiyo eta meela maamulkaas buulahaawi oo foodinga tishan kilomitr in jirto ku lugay baydhawo umay koy inshaga lama boqol iyo konton kilomitr in dheerar jirto koy may ba koy ini walaalama iyo nay inshaga saanina lang la gorado ini ahaado oo inshaga tan hoodhow inshaga tan markoo qofka biniaadamka mal aamina wala halaayay wala halaayay lang la goradaayo hatan lacag qabsado ini la hela saas daraadii aan kooy markuu inshaga i eeda maynka baaganahaynyo inshaga garuna noosi
maaway isaaq buru calyalela isaaq haye marka daraasa oo adinu wilaaka ku tagay sidaasi lahaytay هذا في سبيل سير من يوم ما لا رهي سادي قاف جل لو الليل اللي دقي لا هو يا رب بدن بعد رفاض دون ستون تورق وفقفار كستا صاري كستا كنا مركبت ولا نيجي أمينة لم هم يسكيك دقرو يسكيك دم بريان anaga kaan baryan uudinka macnaha kaasa barya uraasin kan ugu seewan sanooninka ko an sanooninkaan oo kale markan balaanta una qabnin haddow maba ilaahay marti harunto ka jarni gaaji iyo ne safaadi silaa dartiyaan furne lama balaa maba gabeena saas dartiyaan furfur gaar ahaan ilaahay marti hatana alxamdulilah suurla meeli bayasil noosi dowlada koonfurgalbeedsa eed eedanin dhawayti eed eedan gama hadiliyaan dhawaayo keena dhawayti markii kadib markii waa nabasi ganacsiga samaysadana nare marka oo maga sari way gool waa la karay maana la laakiin dari oo maga inta kuma qonto bay ilaahay markii dib jiri jaga dhawayti sidee dhan reer walaalayaal may ban sheeganaan Soomaaliya iska mid haween aan iskarna baanaha dowladnimo jarta wadanka sharciga jar maamula jar may bahdaane ilaa iyo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhamay baan qabaaqana in yoonay alaabtii taanana la siin masxadi kale askarnida sugataynay daroy boolisani daroy militaryani daroy diyaare lana walaaynanay dar diyaaraynu saleyna laakiin gaar ahaan walaalayaal ay iska dheenay لمجرى اللي حقوق لنا بن آدمنا أي اللي سكدي لنا ما يبقى الفضي هو لا نمجرت معناها صومعي نمجرت رحوي نمجرت ولا كان هنا سيوي أسكر نمجرت بسوزين درو بولسين درو ميري لفضوهين درو تاعصان شغان markii isin koriteen qaabka lahaseen dhawaay iyo walyaabo lasiin ku ballan qaaday lasiin sheegi may kumid ahay may baa kuma haaytay may la eray waagii oo madaxweynaha maxaa abdullaahi farmaajo la doordaa ay haytay laakiin may dheere farmaajo qoob doorashadiisa ku qeyb qaado ma annaha meelmahaas ka xaadari afiiskii sifada lihidun maalmood gudaaji taas intaas hoole eli waa un bani aadanka uga sugi ogdaa hungurile un wareejiyey ogdaa macnaha saasa lahayre unu nimankana waxyaalo badan waktala khilaaf badana dhaxma qaab ahaan waxyaalo nimankan walaanu jirkaafin anshoortun walaanu aadansabu dadkiin adaleedka indiraakan dhow jigi hirdaaji waxyaalaas mabdagaas badan baska fahmo xasuu ku tamni garaa hatana koynay lanko boolis ee aan weerarey lankun waa wadanka ma gordaan ana sheenay nadi sheenay gabal oo leerow adlaaw baadiyunta shoogladun aan ku weernay niila lama boolisanin koy walana weli saldhiganana sheenay kaasi sharaacdi saldhiganana sheenay lamandiyo boolista madahda iyo maal erey jiirka intaas dama meelana soo qoytay marka kadib meelay nimantan oo anaa gacmo furan in ilaa ka dhawaay ugaa walaal sidaas baan hayti macnaha langweedi langweedi ada alxamdulilahi rabi alcaalamiin doogi dhanba dhamaada rimadun walaageed barnaamijkii harunteednin bilaawday geeba meenaaniyooyi barnaamijkii saasnay ka dhamaaday lang yoonay kun ilan bool beeseenanisay walaal jarjisigal eediyedan ka maxanaga kubane walaaghe lanki dengka la inti mila ka jana sagal bo dantu lan golna siya mila lan gol mil ni ushana mila dingle la ga ga hani mila la gbi dad oo gidaa kan le koya te guriyo gaba mas ilaaha marjade dad oo ne mun leh ne le bahay guriyo gaba na tuuta gaba no askare shaqay haya jira oo maxay ni daro diidinini meel allah meelena ni daro diidinini diyaari nusan illa yoone me ban shagana din waral yaro anaa soomaalinimo bini aadamnimo raxweynimo hoba jirta walaagahayna siyo saas dheeraan dadka dhaqan xilinta ka jira ee xaruntan dadka madi al-shabaabka ku haya ee ee xoogaha ka jiraayno dadka dhaqan ciliyow ee cabashada tiitin isku midaka itiina oo dhibaatada singahay tiya hayta iyona mise isinga singa kooban haa shal doonanta horta ilaahay marti lanka ka jira waa bunguriga lanhaa ilaahay marti abiyo baliba wala siiha inta isku roog balileeda una balaanan meelni roogda habara gabna bara guri karana noqbada shaqo ma ma qor gaar gees ka shaqo jirta qoyn midna na la wal naftu banin ku seen waa ofsaan ma ma masala ka noq saas dabtiye la ajli mazat nifa ant qoyn hata mana tuugas inyone wa igrin ana ne deji saas dabtiye daga qoyn ee xarunta dhaqan xilinta yaa ku bateena ee dadkii mas-uuliyiinta meelo ku haayay cabashadiitin uma jeedaan oo anseetana aan sheegna la unan injaan ilaahay abuur mila lan habadni ku wadan maara ها ماشي انت المعنى ماشي غير ما يبان انت معنا معنا وزير بابا سد مثل الواقع بابا سد انا ما يجي ولا يو كورليك ويجي انا ما يجي انا ما يجي سلام الله لا هذا الا دولد انا افضيان كان هذا الزدير لي سون هذا ولا لي بقدر الشب الشباب ان شاء الله دوغا نبع سمر وعليه ما فهمت برا موضوع
اومو نظيف بطولة أبو يخرج قبوة إصدار سيمال مثلها كانت هذا هو الجديد كأنت لك وقتي ماي ولم ديرين يخرج لي وانا مظلمة جرى ماي ma indhoo ku jirinta dharkisii ka enab dhegadaay leh بوه أمان هاينا ما جد ما شانك نور ورا oomo nadiifa laka dhegaysan nuuradi بوه اوما نظيف عاصوة ماي فول aasuwaa haddaba lama kun haysade kunkooy unagi ogaaday oo kun hayta soo hagaaday hayinkada إذا موسيلي ويشانيا يادو لما لما كم هو باكر نسجع لساني لم كنتم جرامة لما هب هو قاتو بسيدكم ما تداري سي باكر هان لا هو لما هب قات سيدكم يجيبس ما تداري ما قلتو ama ما يدو يا أنت وجه الله hadda hagaade poolana ninkana seehiyey ومن نظيف نبونجي هاتو معشي ما يرجعوا نروي إي جرمن ومن نظيفة تالا نقال إي بوساتة ناسها بروت إي هرجيسة ومو نظيفة تالا نعفشي ويأرجعي نافدي سعيدها من أرجي مدعفو ومو نظيف oomo nadiif nimco ilaahay dadkaankana seexiyo dhusugiina kranakrogo lukunooga tiinalayka kuweela siiyo
waayahay dhegeystayaal barnaamijka kulanku warsan qiiboojay horaya kuguda jirna idaacadda warsan iyo noor diritaan qodobka kale weliba uusan nagadeeya magaalada baydhabo weliba ahaa sirahaye awaadka ka edinbiyarada ku jirta dhammaan magaalada baydhabo iyo deegaanada hoos koy u haaban badnaato kaamamka dadka bugtaale ee degan ee hareero baydhabo welina maamulka koonfur galbeed iyo weliba shirkada adeega biyo biyaasa ee warjinay iyo wadaana dadaalo ka edin sidii arrimo ogan wallan ku qabta lahay arrimogaas uu weliba kula sheekaysaday iyo weliba walyaabo hananagii xilli walba oo waqtigan hakiida in biyari baydhabaye hawajahda cabdi cadow oo ee siyaasi koonfur galbeed dhaladi waana ee aqoon-yahan magaalada baydhabo ka sugan
bismillahi rahmaan raxiim jilaanto waaye horta waqtene diyarada marka magaaladaas magaalo oo muddo sanadoogi wada gudan wey lamada kun magaalaheed howling ka socotay oo mujtamac badan ka degayo lamada kun iyo shanti abaar iyo dheedi oo gobolada koonfureedka dheedi iyo lamada kun tumikoosti dheedi intii lamada kun tumili sanadkii hore dheedi haddana way sababeenaha ini dad ciidan badan meelaha ka gacan oo abaarta darteed oo diibi roogay maadaama quleerti oo jirigi dhib badan jaray dhow gargaaran hela magaalada an ku hayn marka waxay ay tahay in oo wakaalad biyo oo la jarta oo dadkaasay tirkoobsho iyo adeeg biyo umbahni ikan guud ahaan magaalada maadaama ay koraasi waxay tahay in adeegyada bulshadana ee dadka la koraan nasiib dara laakiin madhiina ganacsadi oo runtii iyo nafti oba aan islaha maadaama unicef markii lamada kun iyo sagaalkii oo hadeen dhaldanayn oo adeerkas mashruuc lagtayay ganacsi markaas nasiibkan helan in eelkas maamulan iyo maamulkii jaray ya ya horta runtii anin ika in erkorana kobaca dadka magaalada kasocota marka way aniskadhekayna dadka meelo degan adeeg bi oo baydhow la sii hayo ama jar guud ahaan ganacsi haaday ama haaday meelo aniskadhekayna badan iyo runtii ama maamul hero hoyoona xisaabta badan jarna in oo wakaalad bi iyo yani wakaalad markaan laha waylan magacaabay lan maarey leero maareey wal in la maarey marka ereybihintaas oo aad aragaas way way balaksheenaya dadka iyo adeeg bixin marka weerfaday ana guud ahaan biilaantas waa in tawgee maamul yaro og deegaankas ku jarta iyo baraarug yaro oo haysato maamulka iyo dadka ganacsatada bae oo anayn warhayno fursadaha ganacsi oo biyo meeli jara iyo dawladda ongoradaan waajibaadka iyo ooyo dhikile iyo baahiyaha dadka oo iyo nidaamyaan erkor waayahay cabdi markii la fiiriyay populationka ama dadka baydhaba sidii horma ee dadka maydba markaas sababeeyaana biyaradan hana nagati tirada dadka oo sii ziyaadiye weliba dadkii baydhabo degnay lamajibaarji oo nagadeen dadkii abaaro ah quroori baydhaban ha culeyskaas ha markaas ha wajahay marka maadaama arrimo waslan sababeeya biyarida haddana mayba jirte maalinba maalinta ku dambeyso ceelal yaa la godahay oo weliba mashaariic shal duwan oo godow ayaa ku jirta deegaanadan koonfur galbeed haaba badanaato magaalada baydhaba marka mar haddii ceelalna la godahay biyina dadkii markaas maxay sidaan laleeyay ciladantaa ku jirta ada islata
runtii cilada way ku jirta hadda magaalooyinka oo ugu weyn adduunka major city maxkilar magaalada way leesaha city balaner warleero xafisa on qaabasa magaaladaas qorsheynta lindege inta lidege oo taaga beridihan galaan inta dooxa e inta jikambahan inta qoys oo oo xaafad lang magaca kor ma adeegaan baahanyin amni hadii asa caafimaad hadii asa masaafanta la-eg oo adeegan adeega kale inuusan jar asa yacni nololo dadka la kafudaayo marka waa in jarne ceelalkaas olowsha bese macna masoo baahan hadii lan rabna ceelalka meeli ka habboonayso iyo hadina dadkii og ka habboonay oo oo gacanta ceelkas jari iyo maamul kormeera oo ceelka hadii oo oo dadka oo deriska eelansiyaan haddii biigelin faydamaneyn soobiyan haddii dooshay lantahayaan ee haddii ceelka maalin maalintii damboysa lama hormariyaan marka soodow bese macana masuubiyo baydhabo ceelal badana jiraan haddaba wayb waa maamulka shuqlihay wayb waa in oga haytay yoogatay maadaama bi asalsho danguud hayte oo mashaariic hay-adaha dhowr jeer yani lakadiinayo ese waxay tahay in maamulka ee ciidan la socda markaan way gabeha eel la qodi macno masuubiya way macno suubiyaataha ceelka meeli lakaboday iyo ujeedada lanqoday ma dadka lanqoday maysi gaar inlakufaaidaysidoo lanqoday ceelkana markii la qodaay gaabka lanqoday iyo teerto ilaa intajeedakuleeyihiin neeb aylankadalagali walaagasa muhiim ah waayahay ceelashan la qodow biyo markaas laku weydiiyow waktidan oo kale markii xaaladii annaga toona silanka basada lanka katirageli ay mas-uulku oo haddii ceelalkii sidii lanfadaay biilin kuraagu waayo ay mas-uuliyadii gaadaada isleta walahi mas-uuliyinkii way gaaday ka horta wasaarad yeelata markii hore wakaalada jarjartii waagii oo burburkan tendeen laakiin ilaahay haddaba wasaaradda maamulkaasay guud ahaan iskule way kala iskulaa dawladda hore yeele oo xafiisyo ee horumarin le iyo adeeg bixin bale marka hataa way wayba muhiim aha in la fahmo amison oo qoyanske baydhuru in oo leto section oo ihogmeelde bulshada ciidankaas meelo degan oo mujtamac meelo degan joogan deegaankaas isku dhex galayn yani amison shaqadii way waayaan iskiin nebudu nebudana dhowr jeer la sheegay wayba ka qoobantanaa sharci ka dhaqanka way kala ka koobantaha amniga way ka koobantaha adeeg bixinta marka ciidamadaas meelo degayna iyo in oo iyo iyo maamulka maandiska oo ciidamadaas wada hadala bulshadana ee ciidamadaas yani way xuquuqahayo oo kaley iyo qaabkii oon wada shaqeyn iyo waayo ciidamadaas meel roog bajadalayn budget yo mace mashaar keliya mee way buan nololo nololana ciidankaasay b oo aglasheni bete ma isticmaaleen riigaga layn budget oo lankashalgalo deegaankaas yo i dadkanasyo in oo oo adeeg bixintaas yo ku qeyb qaadan ese dhibaatooyinka qaadan ese marka meelo wala jaro way waayaha coordination sax iyo injarnas aana dareenaa marka in
cabdi amisom markii aad ku dhawaajday mayba jirtay mashruuc ceel qodis oo muddo dareeray isbitaalka gadaaliis laku qodi ceel munaasabad sanadkii hore ku dhiidi lamada kun iyo tomi todobaadii meyle ceelkaasna lagadaa furaayo wasaaradda macdanta iyo biyo wasiirka wasaaraddaas lagmaga dhow iyo weliba xubno ku dareera maamulka koonfur galbeed oo sankumiyi madaxweynaga ku dhiggali saraakiil amisom iyo weliba dowladda ingiriiska oo mashruucaas ku yiidi ceelkaas mayda laka sheegay in iyo ku waraabayaan xaafado ceelkaas ka dhow sida xaafadda ishi iyo weliba xaafadan wadajir oo ceelka kiyaala marka xitaa cisbitaalka mayba lan ballan qaaday in biyi ka filan iyo helo koraan ama iyo ku helaayanba ceelkan waana la siiyo marka cisbitaalka xiriiruna la suubini mayba yoni sheegan in booyid biyo maalin walba iyo shifdaayaan oo ceelkii biyo maalmoogeen ka horeeyey keliya la sii biyo xaafado kale isku dhaafa biyo maaba mehelinaba marka mar haddii ballanqaadiyo suubiyan wasaaradda maclintii biyo mashaariic mashruucan hay-addii fulidiyana taas oo kale sheegeen in walbadan ku qabdi doono baahiyada biilaanta ama biyarada ku jirta deegaanadan dhadhow ama xaafadan dhadhow ceelalkan ee la qoday haddana ilaa haddana xaaladda weli sideetii ataa ceelka amisom jiliyada ka koobanta marka ballanqaadyadii iyo arrimoogaas maamulka insu ku dhawaajiyey intay ka dambooy aada is arag korta cilada intaa ku jirta yarta mashruuc markii la qodan lagu hadalo wayba jaraha ee hab ingalka mashruuc gaxtooyla laga dhaqanguliyo ama bulan oo la ero oo guulaysada waajis wayba kamid ah ahaa evaluation iyo follow up marka gal qiimay marka milo kumada marka dawagala maqon iyo qiimeyna maqon iyo weliba feedback oo bulshadii iyosuubiisan agaasubiyey may jawaabe unagan ujeedadii walaan suubi way deeramaysa meel deerna yaa mashruuc horta barseesidiis kumida marka وانا مسير بردن هاي والبن مالك واي ومي نسوك سنة تاريخ بيمشي هنا يعني وين حتى نسان وهاي برد وين دقال دقال حلقات عمسان دقال دقال أحد دمارة يا إيران ما كيلو عمسان تكو كتاب دكيل بيسيوب وهي كلا كتاب تعلاس waxaan ku guursiin oo maqool suubiya ku kirgaada way ku qeybgaadata beero oo la horumariyo in makiinado sheenan mashiino sheenan isla amisanka magaaga ee wedadka laakiin dinuhu simiroogta iyo habmaamulka oo walbi way sababaaye in dadka meelu warado waayaan dadka si on shaqeeyaan iyo wali ku caawiyaan marka reersadayaan dadka xaafadaha muhiimka ku ah gudoomiyaasha iyo maanta meelo ku jira goob kan guud ahaan fikiran in magaaladaas haddana dhibka hadda jara sanadka dambe markila jira bilow oo kale february deer sanadka hore dheeda oo kale haddana meelo lay dhisan deeganaanay waxay leeyahan والله سيتي هم كان ما قد فرنا لو فكر إلى يدك ويبقى مكتر قال إن هو مركز حالة اللي درست فكرا حال شانا لكن بنادم حال إنسان فرنا وي ويبقى نقدر بنادم هو أجل شيء ضعيف أنا قاعد waayahay wakaalada biyo markii uuna ahaanagana ama shirkadan biyo ee baydhabo biyaasha wal badan oo xaalado dhinaga biyilaante yalan sababeeye wakaalada biyo iyo shirkada biyo warjinaay oo kale madalaleeyaa biyidii biyoogii baydhabo maarayay waati kaafi waati in dadkii iyo biy biyaradan ku biido ama oonkan badan ee hana nagdi iyo ku saarta marka may diidi in shirkado kale maadaama shirkada keliya iyo baydhabo kataaliya iyana dadaalo badan iyo suubiyaysa may diidi in shirkado kale oo armoogan biyo iyoona qaabilsan baydhabo laku hirgeliyey iyo in isbahaysadaan magaaladiina haddii nkiyaraan dadka dadka nool lamajibaarji oo kale ah kasdiyaada koraan iyo saas kamaarayaan horta runtii adeegyadan oo biyaha markala taalo duwanye adeegyada kale oo commodity oo kale badeecada oo kale ganacsada oo kale adeegyadan kale oo service woman kasta ku duwanye hargeysa oo kale oo oo soomaaliya meelahan ka maamul fayla oo onka horumartay laxiriyo dalkuna hadda soomaali laxiro dib kuma hadda jaro ku jara laakiin jambuurka maamulka yaa wasaalo biyan soobi tayle mashaariic way ay soobiyeen dawlado kale ajnabi yani horumarsan khaliijkan badan ku qeyb qaadan reer galbeed qeyb qaadan bangiyada horumarneed oo caalamka iyo xuquuqdasha dhibka hadaashida marka ku-faa'iidaysiga wayba kihirinta amulka jooga hadda tayladaanta suubi iyo fargelinta socodka owda suubi biyogashay waayo mas-uuliyiinta deegaanka horumarinta sicdum maamulka meelo horumarinta la sheegana wayba adeeg asaasiga waa horumara samcad baahiya asaasiga ee taranbiyo marka waxaaba ahmiyadkooda in la siiyaa kuwatan kan ganacsatadaana xog ee rug ganacsiya lasoo bi tababare socdaan laakiin gaabi ka jar biyon runtii ol oo oo baahan weedinin isku kaaladawaykalasadeefalin oo sheer furan haddii oo xaalad kaas oo kale ay jirto ganacsiga marxaladoodaas oo kale maro weblan baahday in omeelo beesalon balaban baidilon kuweyti investment la kordhi si oo waxyaabaha la hasaarasan badan markiibanasiibanasiineen adeegsiyo horumarinta kasoobiya bulshadaasee kas badan dowladda artan ganacsi badan majaar majaar iyo siku amiga weliba oqoltaa maxaa majaar xiriir oo ganacsiga لي أو كيف قيد مين المجال مركز يبقى كده هيك
waayahay fariintaan dambi u tahay cabdi ka eedan maamulka koonfur galbeed oo beelabo ku armiyo iyo weliba shirkadda adeega biyaasa ee warjanaay alandraasa mayata oo ka eedan biyaradan beelaba saameynta weyn kuga lafta runtii maamulka way kalsaleeyin in oo aan fikiran abtida dan fikirayn habsaduun waayo aadku hore way la socdeen wasiir ku-xigeenka macal tamar iyo biyahaasi saamay male magac markii wasaaradaha markadka way isbedelay in magacyadooda sheekasi mahadda kii hore ismaaliga dhowkooda habqo mashruuc lunku faa'iidaysay dhow yeelanka magatariyo roobka markaas u horo isla mashruucaas markii puntland iyo iyo iyo jubbaland xafiidaaminga main faidasin dadweysiila jiro wadan faidasin xafiidinka iyo markaas jaran in la fileeri yani biyaha waa marna dhow kala saare marna meelo la kakiinti toosnalaanka marka dadkaas adeegsadeen meeliyugu soo saarista biyoogu keedinta iyo kabileerisidan walaagi olanka talagale marka habkuuna fikirhayna oo eh habqoosh gaaban eh oo maalin lama iyo oo kale ama waktiga markaas iyoogalaban fikiraan ee wakti walku duwan inna la shar saaro sanlamaad in la shar saaro dadka barakacayaasha iyo magaalada dadka magaalada degan oo shacabka eh oo oo oo eeg dadku wala galdaw eh sigoone inilan wadeel karay dadkun kale walan gazaane oo barkacayaalka magaalada jarana in hooyaana maamulkaas kuduunan suubi oo xaqiyo biyo ka helayan kunugulin dadkun kale yoona lankistala gala marka haddi saas oo kale lan fikir waa ilaasaa in oo danka dadka oo ganacsatada eh runtii oleesi badana saaran maamulo shisheed has ku horjeedana iyo ka dhex jiran dadkaas oleesi badana saaran laakiin saas ertaba waagwaayo ombareran iyo ganacsanadan haddina mashruuco bi eh oo weliba wali nololo biniaadanka ka dhisanaysa iniyo haddina ka ganacsadana ambareran runtii kamahasini walwiinma shirkadaas haka korgeeda magaaladaas laakiin baaya haddi jaran iyo daboolan waybo keliya baas nagadayha iyo awoojo weynayan oo kordhiyan oo lamalaaban doona oo dadkan aan ahaan weliba qiimo jaban oo dadka oo oo dadka yani danta yar iyo dadka kale maskiyo haddii shab saar koran in oo magaaladaas dadka rogda jilacsamo nolol ahaan dhaqan dhaqaal ahaan marka in walaagasodhan iyo ofiireen dadkeed xogogaalanga dadadkaas armoodii gordow dadka meelo shaarka eh oo oo runtii gacanta kacay doon way anka baaqana iyo runta biyoon hanagnagan tara weyn oo oo shishal duunho meelo badan saameyaasiyo kuweeldhadan oo wal ku bedelan sanadadaa socdan baahada haddii jirta oo kale inaan si jaan waayahay cabdi cadow siyaasi falanqeeyow siyaasadda soomaaliya iyo koonfur galbeed waana aqoon-yahan koonfur galbeed handhaladii oo kula sheekaysaday arrimaha biyeerada baydhabo xiligan guteegan iyo guud ahaan koonfur galbeed iyo kaasahay iyadaa mahadsantaha cabdi aadin mudan
أنا نيهو جريا ما بكعي ما هقول عنيهو الأرض مكانك النظم وين بهنين
no no no no no no niyow baabuurka wal cilidli erawha bayanato magadu iyow weliga caley hata fadas inaad cilid isku geleeda baabuurka oo maxay tahay ciladaan gelinayo gaariga shidaal wasakhaysan iyo kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaasa shidaalka isku filkilaaray may dhigta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn walaa waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee leeraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantii eeba intii bubbirka xamaaladaasa iska lawada hoobatay lan dhugunlaayna dhaayima lailan beegma ah
kaafiya petroleum waa tanaahay bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dabaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقود البنزين ibadkay ay nogayna saarne maylik wada kaafi petroleum kaalinshadaalo kaafi petroleum waa banakaasidi kurdhada i murugdi kaalinshadaa lan qabin tiilukukubaahiyo kaasi batroleum kaalinshadaalo adabshe kunbad own kaafi petroleum lukoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaarele ee kuustada qashinka buuti kolkoolna buusanaysay litirka kaduudan may ankakooyow kaasi batroleum
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan yaana dhugunsidaagtan barnaamijka kulanka warsan yaa qiiboojay dhexe ka guda jirna gudoomiyaha gobolka banaadir waana edobka beledka muqdisho cabdiraxmaan cumar iriisow oo geeka magaalada muqdisho kala kulami gudoomiye waaxeedyada gobolka banaadir weliba uusa kula hadalay arrimo maaliyadda gobolka iyo weliba sidii langmaarayay lahay gudoomiyaha weliba uusa sheegay in isbarbaryaaca dareera walna markaas aan ku qabdo kornaa xaaladda dhaqaale ee magaalada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya welina isa mahadinjeediyey ahaana ku tirsan gudoomiye waaxidyada oo shaqo bilyaran ku qabday arrimo maaliyadda
haysaan shacabkan gobolka banaadir shacabkana wuxuu naga sugayaa runtii inaan adeegyadii bulshada qabanno si adeegyada bulshada u qabanno waxaa loo baahan yahay dakhligii lagu qaban lahaa sidaas ayaa keentay in maamulka iyo maareynta maaliyadda aan runtii saarno ahmiyad gaara waxaan u mahad celinayaa guddoomiye ku-xigeenka xuseen oo runtii juhdi badan geliyey shaqo badanna qabtay annaga waxaan rabnaa public finance management inay noo noqoto waxyaalaha la rabo dowladda hoose inay uga horeyso dhammaan dowladaha hoose ee dalka ama ay kula tartami karto caasimadaha caalamka taasna cidda hirgelin karta waa idinka waa dareemi karnaa duruufo adag iyo marxalado badanaa lagu shaqeeyaa laakiin haddana waxaa qasab nagu ah in kow aan shacabkii adeeg bulsho u fulino labo in shacabku ay nala xisaabtami karaan saddex inaan annaga howlaha aan qabanayn u qabano si daacada si danta dalka ku jirto si u adeegaysa qof walbo iyo mandate la siiyey waxaan ogahay qof walba in loo sameeyey waxa la yidhaha shaqo tilmaam ama shaqadiis waxay noqon lahayd job specification oo runtii qof walba inuu akhristo loo baahan yahay fahmo arrimahan day to day oo agaasime ka daba cararaya suuq iyo ordaya iyo lama rabeedo sababta agaasime qofka loogu bixiyo waxay tahay inuu inta xafiiskiisa fadhiisto uu istraatijiyad dejiyo qorshe la yimaado qorshihiina la dhaqangeliyo haddaan intaas la samaynin oo iska orad iyo hebel maaragtay lacag ma lasoo aruuriyo keliya ee naga noqon taas waxaa waaye dukaan caadiya noqonaysa ma rabno annaga waxaan rabnaa qof walbo mas-uuliyad gaar inuu iska saaro sababta arrimaha daqliyada kala duwan ama daqliga guud ahmiyad loo siiyo agaasimayaal loo magacaabo waxay tahay in shaksiyaadkaasna lagu dhiirigeliyo hawshana ay u istaagaan hawl ay leeyihiin ay ka dhigtaan lagulana xisaabtamo in daqligaas uu kordho qof walbana waxaa jiri doona bil walbo isla xisaabtan qof walba qofkii mas-uulka ka sarreeya loo fadhiisan doono isla markaa lagu qiimeyn doono qofkaas maxaa u qabsoomay qorshihii loogu talagal ma fuliyey daqligii ma kordhay sababtaasi maxay tahay caqabadaha iyo dhammaan markii la dhegeysto annagana waxaa nagu ballana inaan wixii caqabadaha idinka leexino si ay hawshiina ufududaato inaan idin garab istaagno idinkana waxaan idinka rabnaa sidoo kale in isla xisaabtan dhaba u yimaado waa siduu xuseen u sheegay waxaa laga yaabaa markii isreerka la sameeyey agaasimayaasha dhanka dakliga agaasim agaasima la wada yidhi in la yidhi who is who marka arrintaasna waa la kala caddeeyey hadda oo gudoomiye ku-xigeenkiina waa sheegay innaga waxaan rabnaa qofka mas-uulka dakliga guud inuu dhammaan ama qaybta canshuuraha ama qaybta adeegyada iyo khidmooyinka ama qaybta suuqyada iyo jadidda xoolaha ama gaadiidka iyo hantida dhammaan inay noqdaan tiam wada shaqaynaayo oo mas-uulkoodii la shaqeeya si ay hawshan noogu sahlanaato isla xisaabtan dhabahna u yimaado intaas kadib waxaan rajaynaha inaad tababarkaana ka faa'iidaysan doontaan waxaa jiri doona tababaro badan oo aan rabno in aqoonta iyo xirfadda kor loo qaado qof walba waxaan isku dayay inaan fursad siino qofkii fursaddiisa ka faa'iidaysan waaye xirfaddiisa aqoontiisa kordhin waaye shaqadii loo diri qabsan waaye isagana waa lala xisaabtan waay marka qofkaas hadha waa nama eedi doono isagana isma eedi doono marka waxaan rabnaa isla xisaabtankaas inaan ku wada shaqayno maamul wanaaggan oo waxa ugu muhiimsan ee bulsho la rabo in ay xal uga gaarto maamulkeeda marka mar kale aada iyo aadaan ugu mahad celinaya gudoomiye xuseen oo runtii soo qabanqaabiyey tababarkan kana shaqeeyey in maamulkii maaliyadda la hagaajiyo waxaan rajaynaya in tababarkan uu inoo furan yahay oo aada si fiican uga faa'iidaysan doontaan waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhegeystayaal gudoomiyaha gobolka banaadir waana edda goboleedka muqdisho cabdiraxmaan cumar injineer idisow yaa dhugunside waa dhugunsateen guud ahaan beedkaasi aan dambeeyey barnaamijkii kulanka warsan ee uu ka idaacadda warsan kula dareerteen cabdulaahi nuur aadan iyo barnaamijkiisiina dareersiyaayey bilaalna farsameeyey intuuna barnaamijkan koole midda dib ku kulmi doonno weliba sinkuku tabaana sidaas iyo nabadaana